socdaalkeennii gaabnaa oo aan ku bixinay dowladaha ciidamadooda ay nala joogaan oo aan ka bilownay uganda etoobiya iyo hadda oo aan ka nimi jabuuti ujeeddada socdaalkeennu wuxuu ahaa runtii in aan wada tashanno oo la tashi xaaladda amniga ee dalka ka jirta iyo dhibkii culayska badnaa ee la soo gaaray oo ahayd dad badan oo dee saddex boqol iyo lixdan kor u dhaafaya oo aan waxba galabsan oktoobar afar iyo tobankeeda lagu xasuuqay oo qolooyinka nabadiidka ay shabaab ay halkaasi ku dhibaateeyeen dad afar boqol kor u dhaafayana halkaasi lagu dhaawacay inaan dardargelinno oo aan abaabulno wada shaqayn cusub korna loo qaado sidii dowladahaas ciidamadooda halka ka joogaan iyo ciidamada qaranka ee xoogga s n a ay saga kaashan lahaayeen dardargelinta la dagaalanka argagixisada runtii u taagan inay ummaddeenna mar alla markay rabaan ay xasuuqaan ee magaaladan dhibaato ka sameeyaan sidii aan isu taagi lahayn oo aan dardargelin lahayn hawshaas ilaahina waa nagu soo guuleeyey waxay ballan qaadeen oo runtii ay ka jawaabeen codsigeennii oo ahaa in ciidamadeenna la xoojiyo qalab iyo agab iyo waxay u baahan yihiin inay gacan naga siiyaan iyagana iyadana arrintaas waa aad bay usoo dhoweeyeen waxaan rabaa inaan ku baaqo arrin muhiim ah arrintii dhacday inaysan dibdaba noogu soo noqon waxaa loo baahan yahay haddaba in qof walba oo soomaaliyeed uu qayb ka qaato la dagaalanka qolooyinka nabadiidka ah oo caadaystay inay ummaddeenna laayaan oo aan isu taagno maxaanku idhaahdaa sidaan isu difaaci lahayn weerarkana aan meesha ay joogaan aan u geenno si aysan u helin wakti iyo maxaanku idhaahdaa waxay noogu imaan lahayn halkan oo ay maalin walbaba ay dhibaato noogu geysan lahaayeen waa u diyaar garoobaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo qof walba oo soomaaliyeedna waxaan aaminsanahay inay isu diyaarinayaan oo aysan aqbalaynin mar dambe wixii dhacay inaysan dhicin wixii dhintay allah u naxariisto inta dhaawacaana allah degdeg uga kiciyo xanuunka iyo dhaawaca laakiin u dulqaadan mayno u dulqaadan mayno maalin walbaba in dad masaakiin ah oo waxba galabsan runtii ay ku muujiyaan shabaab dhibaatada ay geysan karaan oo taasoo caddaynaysa waxay u dan leeyihiin inaysan ahayn dowlad iyo shakhsiyaysan ahayn laakiin waxay cadow ku yihiin ay tahay shacabweynaha soomaaliyeed